wafduus hogaamiyay kaaliyaha agaasimaha guud ee hay-adda faw ee afrika iyo weliba madaxtooyada magaalada baydhabo ka qaabilay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen kulanka qaabilaad oo fadhiyan xubno ku tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo lagu ka hadalay mashaariicda hay-adda faw kuwada guud ahaan koonfur galbeed sidoo kale kulankii waliba diiradda laka saaray sidalin hergeli lahay mashaariic hordhe oo lanka adeega uu bulshada ku nool guud ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya wasiirka wasaaradda bey-ada isbeddelka cimilada koonfur galbeed diini cabdinuur iyo waliba kulanka kuliyadda warbaahinta la wadaagay qodobada lagu ka hadalay iyo waliyaabaha kubahi kulanka wali magaalada baydhabo booqasho ka kooyay ku-xigeenka madaxa hay-adda f o e qaaradda africa iyo madaxa hay-adda faw ee soomaaliya iyo saraakiil kale booqashadii wali ku bilaabeen xarunta madaxtooyada wali la kulmayna madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed iyo golihiisa wasiirada qaar ku mid ah sida wasiirka qorsheynta beeraha xanaanada xoolaha kalluumaysiga maareynta masiibooyinka environmentiga iyo horumarinta reer miyiga wafdiga wali sheegana iniyo magaalada baydhabo haandooradeen iniyo sambal ahaan qaadaan islamarkaasna fiiriyaan madaxa oo ka socda africa mashaariicda hay-adda f o s soomaaliya inta kuwada islamarkaana aragaan baahida dhabta ee ku jirta koonfur galbeed wali kale ay sheegeen inay mashruuc weyn shalay fureen mashruucaasna dhiib ku eto koonfur galbeed markastana hay-adda faw soomaaliya mudnaanta koowaad sii doonta koonfur galbeed maadaama ay ata deegaanada wax soo saarka oo meel raayus laka tilmaamo hankuwiin soomaaliya islamarkaasna soomaaliya meelil xuquudiya u eta marka runtii eedaan ka mahadnagaan hay-adda f o soomaaliya madaxweynaha wali sheegay in markasta la hadhowaayo hay-adda f o iyo hay-adaha kale oo caalamiga aba islamarkaana aan dhowaan koonfur galbeed laka saxiixi sharciga ka hortegidda leexsashada gargaarka runtii sharcigaasna eedaan ammaaneen walina sheegeen in koonfur galbeed eta meelikadayadaw waana stateka keliya oo hadda bilaabay in sharci noocaas ee saara taasna wali horseedaas areen in hay-adaha gargaarka iyo hay-adaha caalamiga iyo hay-un ha ka dhiiridaan koonfur galbeed wali inta un kuma haddagaan hay-adda f o soomaaliya iyo madaxa hay-adda ku-xigeenshii africa oo runtii hanii booqday koonfur galbeed wali kale aan mahadnagaana guud ahaan hay-adaha waana salaamdin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu